Munaasabaddan olole furaya shirkadda Bio Asala Mineral Water oo magaalada Bara walaga qabadaya si liin daboola baahiyaha lanqaba adeegada cusub ee biyaha munaasabadda iyo weliba ku qayb galaya odayaalka dhaqanka walgarodka ganacsatada dhallinyarada iyo qaybo shil duwan bulshada degmada Baraba gudoomiyaha shirkadda Bio Asal Mineral Water iyo kuwar biyo ujeedka magaalada Bara wayoon kiirgeliyeenga shirkadda Bio iyo muhiimadii aan la taa bulshada deegaanka warshada biyaha asal waa shirkad biyood oo laga hirgeliyey caasimada baraawe ee koonfur galbeed warshada waxa ay haqabtiri doontaa dhammaan bulshada ku dhaqan deegaankani bulshadana ayay u timid warshada biyaha asal bulshadana ayay ka timid warshada biyaha asal wax soo saarkeeda waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar hal iyo bar lix boqol iyo saddex boqol iyo lixdan oo aad hadda ujeedaanba marti sharaftee ku qayb galeen yaan hambaliyayeen waan hadhawaayan shirkadda biyo asal mineral water iyo hirgelidiya shirkadda baraaba inaan u hambaliyeyno kambaniga adeegan cusub noo keenay oo aan isleeyahay magaalada waa kala kiciyey baraawe isaga awalba iska daahsanaa oo ka daahsanaa dhinaca adeega bulshada marka loo eego baraawe waa meel magac weyn waay waa sagaalka degmo aan u malaynayo in soomaaliya ay ka unkantay waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda biyaha asal oo ku soo kordhisay magaalada adeeg cusub oo loo baahnay korontada biyahan annagaas fiirnay shirkadda korontada beeka waxay bixisay adeega korontada ee biyaha marka waan soo dhaweynaynaa warshadda iyo waxqabadkeeda insha allah shirkadda asalna dabcan waxaan leeyahay soo dhawow waxaan rajaynayaa dhallinyaro badan oo shaqo la-aan ka cawanaysay in shaqo abuur aada u samayn doontaan dabcan shaqooyinkiinana waxaan rajeynayaa inaysan noqon sida meelaha qaar oo dadka siyaabo kala duwan lagu kala xulanayo waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa asal waxaan leeyahay marka la soo dhawow
u hambalyeynaya dadka sida sharabta leh oo wanaag gale ugu soo dhaweeyey dadka magaalada oo waxgarad kale intaan markaan uga gudbo mahaddu allay u sugnaatay laakiin dhallinyarada qaabkii loo baahnay bilaabay aan ku soo dhaweynaynaa farxad iyo rayrayn waayo degmadan waxay ka wada go-oneed weligeed dadka wax u soo bartay ama u shaqo tegay oon hantigelin ku samayn ay u majagoone
magaalada horumar waay waa horumartay shirkadooyin badana joogan haddan waxaa ku soo darsamay shirkad oo oo biyaha ah oo asal wadeed marka biyahan ma ah kii oo hore yaalla ma ah dukaan ma ah hataa bakhaar ma ah shirkad waa shirkad shirkoobay ku talagalay in degmada ay keenaan warshad laga cabo biyaha asal waxaan leeyahay hambalyo
waxaan leenahay ilaahay maalkiina iyo caafimaadkiinaba ilaahay haynii barakeeyo xaqiiqda dhabta ah baahi dhabahoo aan u qabnay ka degmo ahaan ayay naga dabooleen
warku waa kooban yahay meeshaan biyaha asal baaha badan aan qabnay maasha allah laankii aragday fikridan saliimka sheene eedeedalaaanka faraxsana shirkadda biyo asal mineral water ayaa fursad anagada doonta dhalinyaro badan oo shirkaddan cusuba ha kordhiyeena magaalada barawa siyoon helana biyo nadiife oo shacabkaasay unku baahi baxanha